Bukaankani waa tadhawatan-sano jir, wuxuu ka cabanayaa buuxsanaansho caloosha oo degdeg ah, xanuun qaybta sare ee caloosha (epigastric pain), iyo miisaanka oo ka dhacay saddexdii bilood ee ugu dambeysay. Mararka qaar saxaradiisa waxaa soo raaca dhiig madoobaad ah. Baaritaanka endoscope-yada kaamirada dheef-shiidka waxaan ku arkayaa nabar aan sinnayn ulcerated oo ku yaala bartamaha caloosha. Dhinaca qallooca weyn waxaan ka qaadi doonaa biopsy si loo baaro. Sidoo kale waxaan u diri doonaa CT scan si aan u eegno haddii uu jiro metastasis. Burooyinka ka soo baxa bartamaha caloosha waa halis sababtoo ah inta badan goor dambe ayaa la ogaadaa, waana adenocarcinoma.